madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sheegay in dowladda imaaraadka carabta ay howlo muhiim ah ka wadaan deegaanada puntland kuwaasoo ay adag tahay in shacabka iyo maamulkiisuba ay ka maarmaan isaga oo soo dhoweeyey in wixii ismaandhaafana lagu xaliyo wadahadal madaxweyne cabdiweli ayaa sheegay in weli ay puntland ka socdaan howlihii ay shacabka iyo maamulkaba u hayeen dowladda imaaraadka oo ay ugu horeyso tababaridda iyo maamulista ciidamo uu sheegay in ay ka howlgalaan deegaanada xeebta falastiin axmed imaan ayaa ugu horreyntii weydiisay madaxweynaha puntland cabdiweli cali gaas howlaha ay deegaanada puntland ka hayaan imaaraadku
dowladda imaaraadku runtii shaqooyin aada u tiro badan oo maslaxadda puntland iyo soomaaliyaba daaran ayay ka shaqeeyaan oo ay u joogaan puntland ciidamo ilaa laba kun ku dhawaad ayay tababareen ciidamadaas waxay ka shaqeeyaan xeebaha puntland oo dhan laga soo bilaabo garacad ilaa laasqori bay joogaan saan bress liiskeena maanta aan ku cadaynayna oo saxaafadeedkiina waxay joogaan garacad waxay joogaan eil waxay joogaan banderbeyla waxay waxa la yihahdo xaafuun waxay joogaan baargaal waxay joogaan qandala oo ay kula dagaalamaan daacish waa tii qabsatay mar qandala oo hadda ciidanka aada uga howlgala meesha ayaga weeye boosasay joogaan meelo kala badan bay joogaan sidoo kale waxay joogaan beriga oo waxay la dagaalamaan shabaab galgala iyo iyo dhulkan hadda oo ciidamadoodi ay joogaanna aad bay u joogaan oo ciidamadaasi ka tirsan yihiin oo ururaha ka jooga ciidankaasi waa ciidan aada u tababaran oo discibliin leh si fiican loo qalabeeyey si fiicanna loo dhaqaaleeyo marka waa ciidan runtii aada u wanaagsan oo aan isleenahay mustaqbalka soomaaliya ciidamada soomaaliya iyo rajada soomaaliya ee dhismaha ciidanka qeyb bay ka qaadanayaan marka qalabka iyo mushaarka yawaxay qalabka iyo mushaarka kulle waxaa siiya dowladda imaaraadka bixisa sidoo kale ciidankani waxa uu sidoo kale dowladda imaaraadku waa la socotaano mashaariic kaabayaasha dhaqaalaha puntland ugu waaweyn ayay ka sameeyeen ay ay ka hayaan waxaa uga horeysa balaarinta ka damboosaasoood oo hadda waataan heshiiska la seexanay bishii abril lixdeedii sanadka lasoo dhaafay dekada waxaa galaysa lacag lagu qiyaasay saddex boqol lixdan iyo shan milyan oo dollar sidoo kale rajo waxaan ka qabnaa ah mashaariic kale oo jidad iyo waxaa layihaha free zoneska la yidhaahdo oo oo oo la sameeyo waxay ballan qaadeen inay naga taageerayaan dhanka la dagaalanka abaaraha oo ah ceelasha iyo wixii la xiriira inay naga taageeraan marka runtii waxaan isleeyahay dowlad maaragtay ajnabi ah aysan ka qaban ayay puntland kana hayaan kana wadaan maaragtay marka mudan madaxweyne tan iyo markii uu xumaaday xiriirka u dhexeeya imaaraadka carabta iyo dowladda federaalka ah sidee howlihii ay ka hayeen puntland ay u taabatay dama xiriirkaasi mar marka wanaagsan yahayna waa noo wada wanaagsan yahay marku xumaadana waa noo wada xun yahay runtii waa garan kartaayo anagu dowlad somaal baan ka tirsannahay puntland soomaaliya kama go-in marka waan jeclaan lahayn xiriirkaa in la wanaajiyo waan jeclaan lahayn inuu xiriirkaasi oo aada u wanaagsan yahay sababtoo ah dowladdayeedii dhexe iyo dowladdii saaxiibka nala ahayd oo waad garanaysaano imaaraad oo dee ganacsiga xiriir ganacsi aan la leenahay aad ogtihiin soomaalida ku nool aada ogtihiin inta ka shaqaysata inta ganacsiga kuleh waxaasoo dhan iyo xiriirka soo jireenka ee dalka naga dhexeeyahay wax sahal ku dhubi kara maaha wax sahal lagu ilaawi kara maaha haddaan soomaalidahayna waa inaan naqaanaa saaxiibadeena iyo dadka ma og tahay saaxiibnimadu maaha maanta iyo berito saaxiibtinimadu waxa weeye mid wakti dheer soo socota mid aanu miskaha isaga xiranahay oo aana kala maarmin weeye xiriirka imaaraadka aan la leenahay dhawaan waxaa dhacday ha mudan madaxweyne noo wanaagsan tahay waana jeclaan lahay xiriirkaas inuu wanaagsan yahay mudan madaxweyne waxaa jirta in dhowaan garoonka aadan cadde magaalada muqdisho lagu qabtay lacag ku dhow toban milyan oo doolarka maraykanka ah lacagahaas waxaa la sheegay in ciidamada ay meelaha kala duwan ku tababaraan ay ugu tala galeen qayb ahaan ciidanka puntland ma isleedaha lacagtaasi qayb buu ku lahaa oo waxay ahayd miisaaniyadii ciidamada loogu talagalay haaaadan weydiiyaba anugu dadkii lacagta la qabsaday waan waay ambasatoorka waan waraystay maxamed cusmaani wuxuuna ii sheegay lacagtu sagaal milyan iyo lix boqol kun oo dollar bay ahayd saddex milyan iyo lix boqol kun oo dollar kamid a lacagtaas inay ahayd lacagta ay ugu talagaleen ciidamada jooga puntland saasay noogu cadeeyeen saasayna noogu sheegeen macluumaadkaasna waan la qaybsaday madaxdeena oo waan u sheegay marka lacagta marka intaasan ka oran lahaa marka saasaan u weydiiyey wayna ii sheegeen wayna igala hadleen
hadda waxaa jirta in wadahadallo bilow ah ay u dhexeeyaan dowladda federaalka iyo imaaraadka carabta inkastoo dagaalkii sida aad sheegtay saameyn idinku yeeshay dhinaca nabadda hadda markay dowladdu aadayso wax wada tashiya midin kala samaysa dowladda dhexe
maya runtii wax hadda watashi dhow oo arrimahaas dee madaxooda iska warsanaa dabcan dee waa iska weydiina mararka qaarkood oo waa waajib inaan wax iska weydiino laakiin heshiiska yani hadduu jiro dee gaar ahoo wadahadal hoose oo ka dhexeeya dowladda imaaraadka iyo dowladeena dhexe oo hadda socda oo anugu aada u ogahay ma uu jiro waase dhici kartaa waana loo baahan yahay khilafaadka la dhameeyo in kayradu yaraato in maaragtay saaxiibtinimada la tixgeliyo oo wada wanaageena ku jira wanaag soomaaliyeed baa ku jira annana buntland ahaan taasaa noogu jirtaa waxaa jirta mudan madaxweyne in xiriirku wanaagsanaado hadda sida aad sheegtay ciidamo dhowr kun ah oo reer puntland oo ka howlgala deegaanada puntland ay imaaraadku tababaro qalab iyo mushaarba ay siinayeen haddii lacagtii loogu talagalana ay istaagtay howlihii badankooduna ay daciifeen dowladdu wax kaalmo ah ma idiin sheegtay oo arrinta ciidamada idinka siinayso horta ciidamadii waa ay joogaan mana aysan bixin tababarayaashina waa joogaan dowladda imaaraadkana waxay runtii ballan qaaday inay sii wadayso tababaradaas weli hadda kama aysan bixin puntland waa ay joogaan waa rajeynaya inay sii socoto sababtoo ah haddii ay de meesha ka baxaan oo waxaa imaanaya culays dhaqaale baa nagu imaanaya annaga sidoo kalena ku imaanaya dowladda federaalka ah sababto haday tagaan dabcan waxaa loo baahanya cid badasho in la helo oo hawsha meesha kasii wado sababtoo ah ciidanku xerooyin buu leeyahay melo badan buu ka shaqeeyaa waxay qabtaan shaqooyin aada u tiro badan runtii oo ay kamid tahay la dagaalanka jariifka iyo maaragtay kalluumaysiga sharci darrada waxay la dagaalamaan waxaa la yidhaha tahriibta iyo illegal migrationka waxay la dagaalamaan burcabadeeda waxay la dagaalamaan shabaab waxay la dagaalamaan isis waxaasoo shaqahay hayaan marka inay meesha hal mar ay hawshaas joogsato oo ay meesha ka baxaan oo ciidanka mushahaar waayo oo dee dhib baa imaan karta maogtahay collabs xun baa dhacaya
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo khadka taleefonka ugu warramayey falastiin axmed iimaan dhegeystayaal waxaa naga xusuusin in qayb labaada waraysigana aad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda ee galabta iyo caawa halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a